bsmi اllahi الرxman الraxim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وasxaabihi ajmaciin ama bacd qaala اlimaamu abu dawuud raximah اllahu tacaalى baabun kayfa gaslu اlmayit ay haadaa kani baabun baab weeyaan kayfa sideebaa gaslu اlmayiti meydka dhaqidiisu ay tahay sideebaa meydka loo dhaqayaa marka baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii satri اlmeyiti meydka asturidiisa cinda qaslihi dhaqiddiisa agteeda kolka la dhaqaayo meydka in la asturo oo la qariyo ayb oo aan markaa yacni isaga dhan la wada faydin ayb qaala xadaثna caliy bnu sahlin الramliyu qaala xadaثna xajaaju can ibni jurayj qaala أhbirtu can xabiibi bni abi haabit can caasim bni damrة can caliyin ana الnabiya salى اllahu عalayh ali wasalam qaal nebigu waxa uu yidhi laa tubriz ha muujinin fakhidaka bowdadaada ama cajarkaaga walaa tanduranna ha fiirinin ilaa fakhidi xayin ku nool bowdadiisa walaa mayitin iyo meyd bowdadiis midna ayb qof dhintay qof nool bowdadeed midna ha fiirinin ayb xadiidkan wuxuu ka mid yahay axaadiidta loo xujaysto bowdadu inay cawro tahay ayb oo ragga marka laga hadlaayo naagaha iyada warkama taagnee ragga marka la sheegaayo bowdadoodu cawro miya mase ma aha imaamu lbukhaarina waa ka yidhi xadiiu jarhad axwatu wa xadiiu anas asnadu ayb oo axaadiid buu sheeg sheegay marka ay ka mid tahay xadiidka anas oo saxiixa ah isaga nebigu inuu orodsiiyey gaadiidkiisii khaybar markuu socday markaasuu wuxuu xaydxaytay waa xaydxaydtay marka bowdadiisaa muuqanaysa saasoo kale uu yidhi xadiidkaa marka yaa waxay yidhaahdeen wuxuu tusayaa bowdadu inaysan cawro ahayn hadday cawro tahay nebigu ma faydeyni yuu leeyahay laakiin bacdi alculamaa waxay ku tawjiihiyeen kaas fan xasara alisaaru isaga ma yeelina waa faydmay maradii qof orad ku jira oo yacni faras ama raacdaynayo waa dhici kartaa in marada marka ay ka faydanto oo bowdada iyo wax lamida ay muuqato isaarku marka isaga unbaa faydmay maahane wuxuu isagu yeelay maahan bay dhaheen culammada qaarkood xadiidka jarhad iyo midkan iyana waxaa laga qaadanayaa iyaguna uu leeyahay waa laga xoog badan yahay in bowdadu cawro ay tahay baa laga qaataa isku soo duuduub bacdiilculamaana waxay dhaheen ay ku jamciyeen waxaas axaadiida bowdada cawradaa waxay tahay cawra muqallada iyo mid mukhafafa ah iyo marka wuxuu leeyahay bowdadu waa mukhafafa cawro waa tahay laakiin mararka qaar qofku markuu shaqo ku jiro iyo marka uu yacni xaalad markaa ay dhici karto inuu yani inuu camal adag ku jiroo kale hadday iska faydanto waa la iska saamaxaya laakiin sideeda cawro uma ahan mutlaqan maahan taas iyada ibnulqayim iyo siyaabahaasoo kale uu yidhaahdaan labadaasuu kala mid marka waqtulcamal iyo waqtulmihna iska muuqato iyo midaan muuqanin marnaba inay muuqato aan la rabino waa sow ataynka midaas iyada sida xooga badan cawradu waa bowdadu waa cawro saasaana ixtiyaadka ku jiraa bukhaari sida uu tilmaamay xadiiu jarhad axwad marka uu leeyahay ayb walidaalika xadiidkan marka waxaa aad layskugu haystaa marka xabiib ibnu abi haabit bayna xabiib iyo caasim inqiaaca ku jiraa la yidhi ayb abu daawuudna marka waa bayaanin doonaa madhabka imaam axmed iyo imaamu shaafici iyo abu xaniife iyo imaam maaligna iyo akaru ahlilcilmi waxaa weeyaan bowdadu inay cawro tahay baqawi sida uu sunnaha ku sheegay ibnu qudaamana muqniga qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi wakaana sufyaan sufyaan wuxuu ahaa yunkiru inuu inkirayo an yakuuna xabiibu bnu abi haabit xabiib rawaa can caasim inuu ka wariyey shay-an xabiib ibn abi haabit caasim waxba kama warinin buu dhihi jiray marka xadiidku inqidaac baa marka uu ishaarayaa marka inuu ku jiro macalushaahidkiisana waxa uu yahay walaa tanduranna ilaa fakhidi xayin walaa mayitin meeshaaba marka maxalushaahidkiisa marka haddaan la fiirin karin in la daboolaayo waay marka oo la asturaayo marka kor laga dhaqayo saa layeelay ayb ama inta mare qof saa maro loogu celiyo oo meelaan laga arkaynin gacanta un markaa usaa la marmariyo ayb laakiin mare la kor saaro aan la arkin ayb cawrad waana sidaas qaala xadaanaa ayb qال xdثna النفyلي qال xdثna محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاaq qال xdثnii يحyى بن عباad عن أبيه عباad بن cabdاللahi بن الزuبyر qاala samictu caaئشhaةa تquuل caaئشhaan maqlay oo dhahayso caaئشha oo dhahaysaan maqlay lama araaduu markay dooneen asxaabta hasla النabiي salى الlaه عalيه ali wsلم nebiga dhaqidiisa qaaluu waxay yidhaahdeen wallaahi baan ku dhaarannay maa nadrii ma ogin an nujaridu rasuula allahi sal l slam nebiga inaan qaawinaynon ka feydayno min hiyaabihi dharkiisa kamaa nujaridu mowtaana dadkeenna dhintay sidaan dharka uga qaadno oo kale am naqsiluhu mise waan dhaqaynaa wa calayhi hiyaabuhu isagoo dharkiisa ay ugu jiraan taas baa marka u timid marka waxay yidhaahdeen rasuulka ma feydaynaa saan u feydno meydadkeenna mise dharkiisaan ku dhaqnaa bay isku qabteen ayb ilaa nebigu la mid maahan dadkan kale oo marka ixtiraamkiisa iyo tacdiimintiisa iyay ogaayeenoo aadna u weynay jireen falama اkhtalafuu markay iskhilaafeen alqa allahu caza wajalla calayhim ilaahay wuxuu ku soo tuuray korkooda annowma hurdo xataa maa minhum rajulun xataa maa minhum intuusan ka mid ahaa usan ka mid ahaanin rajulun nin iyaga ka mid a ilaa walxaal diqnuhu garkiisa fii sadrihi oo ahaaday xabadkiisa uu ku dhacay yacnii hurdaa ilaahay u keenay mid iyaga ka mida intuusan ka jirin ilaa garkiisu wuxuu dul saarmay oo ku dhacay xabadkiisa yacnii waa gamay way hurdeen waa la hurudsiiyey xag allah laga hurudsiiye uma kallamahum waxaa la hadlay mukallimun mid hadlaayo min naaxiyati اlbeyt guriga xaggiisa ayuu kala hadlay gurigii nebiga laa yadruuna ma aynan garanaynin man huwa qofkaasi cidda uu yahay an igsilu الnabiya sala اllahu calayh ali wasalam nebiga dhaqa wa calayhi hiyaabuhu isagoo dharkiisa ay ugu jiraan faqaamuu ilaa rasuuli اllahi sal l slam nebigii bay u kaceen faqasaluuhu way dhaqeen wa calayhi qamiisuhu maradiisa iyadoo igu jirto yasubuuna almaaa biyaha ayay ku shubaayeen min fowqa alqamiisi qamiiska korkiisa ayay biyaha ku shubaayeen wayudlikuunahu bilqamiisi qamiiska ayay kula rugaayeen marka duuna aydiihim gacmahooda ka sokay yani gacmahooda jirkiisa ma gaarsiinaynin intay biyaha qamiiska ku shubaan ayay qamiiska korkiisa sidaa ugu rugrugaayeen wa kaanat caaishatu taquul caaisha waxay dhihi jirtay low istaqbaltu min amrii low istaqbaltu hadday ii dhimanaan lahayd oo aan horay u qaabili lahaa oo hadda ay ii laabnaan lahayd min amrii arrinkayga maa wixii istadbartu aan gadaal soo dhigay yacnii wixii iga tegey hadday ii laabnaa lahaayeen low istaqbaltu haddaan qaabili lahaa oo ii laabnaan lahayd ma istadbartu wixii aan gadaal geystay maa shaygii istadbartu aan gadaal mariyey yacnii wixii iga soo tegey maa hasalahu ma aynan dhaqeen nebiga ilaa nisaa'uhu naagihiisa maahan cid kale maba aynan dhaqeenba ayb laakiin way dhaaftay bay leedahay hadda haddii la ii soo celin lahaa anugu baa dhaqi lahaa naagihiis umbaa dhaqi lahaayensaabxadiidkan marka maxalushaahidka iyo tarjamada iyo baabka baabka tarjamadiisa iyo xadiidka waxay isu keenayaan an nujaridu rasuula اllahi sal l slam min hiyaabihi kamaa nujaridu mowtaana oo waxaa laga qaadanayaa marka dadka dhintay ee la dhaqaayo in dharka laga faydayo oo iyagoo dharkooda qabo dharkooda ku duuduuban inaan la dhaqaynin sida nebiga la yeelay oo kale aan iyagu la yeelaynin oo saana ay yeeli jireen cawrada un marka soowateynka unbaa marka waxaa weeyaan iyo meesha cawrada u ah unbaa la daboolayaa oo dadka qofka dhaqaya iyo ama dadka meesha jooga indhahooda laga ilaalinayaa laakiin inta kale jirkiisa waa la qaawinayaa sida caadi baa loo dhaqi karaa ayb taasaa marka yani laga qaadanaya midda nebiga marka inaan isaga jirkiisaba la qaawinin ee maradiisa isagoo wata lagu dul dhaqo waa mas'ale marka nebigu khaas uu la ahaado alimaamu الdahabi siyar aclaami nubalaaga fii tarjamati cabdillaahi bni lahiica ayuu ku sheegay ilaa afar shay oo janaa'iska ku tacalluqo nebigu uu khaas la ahaa tan ayaa ka mida midaan inaan nebiga la qaawinin meelna aan laga qaawinin waxaa ka mid ahaa yacnii in salaadda furaadda loogu loogu tukaday saxaabada markay nebiga janaasada ku tukanayeen keli keli bay ugu tukadeen oo intay imaam samaystaan nebiga xagga la dhigo salaad janaaso laguma tukanin isaga walidaalika laba maalmood bay ku tukanayeen say saxaabada dhan ugu wada tukadaan nin nin liyakuuna imaamuhu liyakuuna imaamahum xayan wa mayitan nolol iyo geeri labaduba sow imaamkooda u ahaado ayb saasay culimmadu yacnii tilmaameen aharkuna saas waaye midda saddexaad waxay tahay qabrigiisa marka la gelinayey qatiifad ama go' gaduudan ayaa la dhigay oo dhulka laga mariyey rasuulka calayh isalaatu wasalaam iyadana imaamu dahabi waa sheegayaan ayb mid afaraadna marka wuu tilmaamay ayb ilaa markaadu afartaas waxyaabood iyo in gurigiisa lagu duugay mid afaraad saasay ahayd nebiga gurigiisa lagu duugay walaysa liaxadin in gurigiisa lagu qofna umaha yani uma fiicno mana u haboono gurigiisa in lagu duugo qof dadka maqbaradaa la geeyaa iyo meelaha qabri qabriyada guryaha in lagu duugtaa maaha waa laga fiicanya ayb afartaaba marka nebiga khusuusiyaadkiisuu ku sheegay alimaamu dahabi ayb low istaqbaltu min amrii ma stadbartu maa hasalahu ilaa nisaa'uhuna waxaa laga qaadanayaa ninka naagtiisu inay dhaqi karto naagtana yanii ninka inuu dhaqi karo naagtiisa naagtuna inay ninkeeda dhaqi karto oo nebiga sala allahu calayh waali wasalam waxaa laga hayaa xadiid saxiix ah inuu yidhi caaisha haddaad yacnii iga hor dhiman lahayd haddaad iga hor dhimo lahayd oon aniga ku dhaqi lahaay haddaad iga hor dhimo lahayd yanii oon ku dhaqi lahaay waan ku dhaqi lahaa waan ku karfanin lahaa waan ku duugi lahaa anaa ku dhaqi lahaa marka waxay daliilu tahay inay bannaan tahay iyadana waa kan hadda waxay leedahay haddaan wuxuu iga tegaaday ila abnaan lahaa naag dhaqi lahaa naagihiisaa dhaqi lahaa labada marka inay bannaan tahay marka ma aha in la yidhaha caqdigii zawjiyada waa dhammaaday mar haddii la kala dhintay saas darteed marka ajnebi bay kala yihiin ma bannaana yacni sidaa ma la dhahayo inay bannaan tahay xadiid baa la hayaan qiyaas iyo marka waxba markaa loo la milicsan mayaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan kayfa qaslu lmayit meydka dhaqidiisu waa sidee see loo dhaqayaa marka meydka ayb qaala xadaana alqacnabiyu can malikin xaaw xadaanaa musadadun qaala xadaanaa xamaad bnu zayd almacnaa can ayuuba can moxamed bni siriin can ummi caطiya qaalat dakhala calayna rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigaa noo soo galay xiina twufiyat ibnatuhu gabadhiisa markii la oofsaday faqaala waxa uu yidhi iqsilnahaa dhaqa alaaan saddex jeer aw hamsan ama shan jeer aw akara min dalika ama intaa wax ka badan in ra'aytunna haddaad ra'iyeynaysaan daalika kaagaas haddaad idinku u aragtaan sidaan bimaa in ku dhaqa biyo iyo wasidrin geedka gobka caleemihiisa wajcalna yeela fi laakhirati marka dambana ugu dambaysa kaafuuran kaafuur aw amase shay-an wax oo min kaafuurin kaafuur ah fa idaa faraqtunna haddii aad dhammaysaan fa aadinnanii isoo ogeysiiye waxaa laga qaadanaya marka inay wanaagsan tahay naagtu inay naaga dhaqaan nebiga gabadhiisay ahayd markaa la dhaqaayo zaynab naagaa dhaqay marka rasuulkiina bannaanka u taagnaa marka inay naaguhu naaga dhaqaan dhaqi yaqaanaa wanaagsan ayb falamaa faraqnaa markaan dhammaynay aadanaahu waan ogeysiinay faacdaanaa wuxuuna siiyey xaqwahu yacnii wuxuuna siiyey hoosguntigiisii faqaala waxa uu yidhi ashcirnahaa iyaahu ashcirnahaa marada jirhkeeda la xidhiirto ka yeela iyaahu marada kan maradan maradan waxaad ka dhigtaan midda jirhkeeda ku dhegganoo la xidhiirto yacnii dhar kale haka hoos marinina iyada yani tabarukan bihi iyadoo markaa isaga la barakaysanaya rasulka sal l slam ka maradan wuxuu yidhi marada ugu horraysood u xiraysaan ka dhiga ayb xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa kayfiyada dhaqidda saddex inay tahay witir inay noqoto haddii saddex marka dhaqiddii ku soo xasisho waa intaa haddii shan shan hadday ku xasili weysana markaa mar walba wax u wasaq iyo la arkaayana in la sii badiyo laakiin tiro isdheeroo witira lagu khatimo lagu dhaafo ayb qofka yacnii marka ugu horraysanada in najaasta iyo waxyaabaha laga zuuliyo loo istajeeyo marka hore haddii marka laysleeyahay caloosha ama ay wax ka yimaadaan ina laga riixriixo oo markaa lasoo jalleeciyo tartiib loo soo foorariyo markii waxaa laga dhammeeyo oo loo istajeeyo kadibna meelaha weysaqaadka iyo in lagu bilaabo oo markaa la dhaqo kadib markaa yacnii midigta laga bilaabo horey gadaal bidixda horey gadaasheeda haddana dabadeed marka saddex jeer sidaa in la yeelo haddii saddex lagu dhammeeyo waa saa haddii kale shan toddoba sagaal intii markaa lagu dhammayn kara marka ugu dambaysana barafuun yar in lagu daro kaafuur iyo saa la yeelo markaayb qaala abu daawuud qaala maalikun yacni isaarahu xaq wahu yacni isaarahu cawskiisa walam yaqul musadadun dakhala calayna ma dhihin isaga qaala xadaanaa axmed bnu cabdata waabuu kaamilin almacnaa ana yaziid bna zuraicin xadaahum qaala xadaanaa ayuubu can muxamed bni siriin can xafsata ukhtihi xafsa binti siriin can ummi caطiyata wahiya nusayba magaceeda nusayba qaalat waxay tidhi mashatnaaha waan u shallaynay alaaata quruunin saddex guntimo waa u shallaynay timihii markaan u shallaynay saddex yacnii duub ayaan madaxeeda ka yeelnay saddex duub ayaan u yeelnay saddex tidac ayb marka in meydka in loo shalleeyo marka oo qubayska waxaa ka mida shallaynta garkiisa waa la shallaynayaa hadduu nin yahay timihii baa loo shallaynaya naag hadday tahay waa loo shallaynayaa marka in saddex dafaa'ir laga sameeyo mashaطnaaha waan u shallaynay alaaata quruunin saddex gees ayb qaala xadaanaa moxamed bnu اlmusanaa ayb qaala xadaanaa cabdulaclىa huwa bnu cabdilaclى asaamiyu qaala xadaanaa hishaamu can xafsata binti siriin can ummi caطiyata qaalat wadafarnaa ra'sahaa madaxeedaan ayaan guludnay oon xirnay alaaata quruunin saddex gees uma alqaynaaha waanu ridnay khalfahaa gadaasheedaanu ka ridnay muqadama rasihaa wa qarnayhaa muqadama rasihaa marka saddexdii guntin meeshay ka bixisay bay sheegaysaa muqadama rasihaa madaxeeda hortiisa iyo wa qarnayhaa iyo labadii labada gees halkanna miday u sameeyeen halkanna mid halkaanna mid xagga dambeyna marka tintii u rideen ayb hishaamkanna waa hishaam ibnu xasaan alqurduusi ayb xadiidka marka bukhaarina waa soo saaray qaala xadaanaa abu kaamil qaala xadaanaa ismaaciil qaala xadaanaa khaalidun can xafsata binti siriin can ummi caطiyata ana rasuula اllahi sal ly slam nebiga qaala lahunna wuxuu ku yidhi fii qasli ibnatihi gabadhiisa dhaqiddeedii ibda'na bilaaba bimayaaminihaa xubnaheeda midig wa mawaadici اlwuduu'i meelaha weysaqaadka oo minhaa iyada ka mida ka bilaaba ayb weyseqaadka iyo dhanka midig ayb oo bidixda iyo midigta midigta in la hormariyo ayb qaala xadaanaa moxamed bnu cubayd qaala xadaanaa xamaadu can ayuuba can muxamadi can ummi caطiyata bimacnaa xadiidi maliki wazaada fii xadiidi xafsata can ummi caطiyata binaxwi hada wasaadat fiihi waxay ku dartay aw sabcan toddobo aw akara min dalika ama toddobada wax ka badan in ra'aytunnahu haddaad sidaa ra'yiyeysaan qال xadaثna hudbة بن khاld qال xadaثna hmaam qال xadaثna qtاadaة عan mحamed بn siriin أnahu kana yأhd الغusla qubayska wuxuu ka qaadan jiray can umi caطiyata yغsilu bالsidri ayuu ku dhaqaaya gob maratayni laba jeer geedka gobka calayntiisa yani in wasaqda uu zuuliyo ayaa laga rabaa waa sidii shaambadoo kale dadku hadda u isticmaalaan والثaaliثaةa midda saddexaadna bilmaaءi biyo iyo walkaafuuri buu ku dhaqi jiray kaafuur ayb qubayskana de qofka wax dhaqaayo yani qofka wax u qubaynayo ama meydka dhaqaayo waxaa weeyaan waxaa la rabaa inuu ahaado qof cadaalad ku sifaysan oo yani qof aan marka hadda yani qof qofka bani aadamka meydkaa sirtiisa qof aan faafinaynin iyo yani qof akhyaara in loo dhiibo ayb ee qof iska marka yani aan qof wanaagsan ahaynee meydka wuxuu ku arka sheeg sheegaayo oon ceeb qarinaynin iyo ama aan axkaamtiiba aqoonine laga yaaba inuu markaa wax ka tagtago inaan la yeelina qof aqoonteedna leh akhyaarna markaa yani oo min khiyaari الnaas ah inuu markaa yeelo saasaa wanaagsan baabun fil dadka noolaana lagu leeyahay oo laga rabaa baabun fi اlkafani kafantii ay u baab yahay axkaamteeda maydka marka la dhaqo marka waa la kafaninaya karfanta qال xdثna أحمد بن حنبل qال xdثna cبدالرزاq qال أخبرna بن jurayج can abi الزubayr wahuwa moxamed bni muslim ibni tadrus annahu samica jaabira bna cabdillaahi buu maqlay yuxadiثu can الnabiy sal ا l slam isagoo nebiga ka sheegaayo annahu khadaba yowman maalin buu qudbeeyey fadakara rajula min asxaabihi nin asxaabtiisa ka mida buu sheegay qubida la oofsaday fakufina lagu kafaniyey fii kafanin kafan hayri طaa'ilin aan saa u wanaagsanayn kafan yani marka aan deeqaynin oon fiicnayn hayri qaa'ilin yacni karfan liidato karfan liidato yaa lagu kafaniyey waqubira leylan habeenna waa la aasay fasajara الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu waa canaanta an yuqbara rajulu qofka in la qabriyeeyo oo la duugo bileyli habeenkii xataa yusallaa calayhi intii lagaga tukanayo ilaa an yudara insaanun qof in loo dhibaato geliyo mooyaane ilaa dalika arrinkaa waqaala الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi idaa kafana axadukum akhaahu midkiin hadduu walaalkiis karfaninaayo falyuxsin kafanahu karfantiisa ha hagaajiyo oo yacnii ha wanaajiyo marka falyuxsin kafanahu xukunka laga qaadanayaa waxay tahay karfanta in la hagaajiyo meydka in la karfanayaa waa waajib ilaa yacnii qofka shahiidka ahoo isaga dharkiisa unbaa karfan looga dhigaa kaas ayb ninka waxaa ah isaguna midkan muxrimka ahna in madaxa laga daboolo baa layska ilaalinaya madaxa iyo wejiga ma loo daboolaayo haddii uu muxrim yahay oo waxaa dhacday rasuulka calayh isalaatu wasalaam nin baa wakhtigii xajatulwadaaci buu dhintay hashiisii baa lagaday dhulkay ku tuurtay madaxuu ka jabay waa dhintay marka markaasuu rasuulka calayh isalaatu wasalaam waxa uu yidhi ninkan marka hala karfaniyo walaa tuxamiruu wajhahu wejigiisana ha daboolinina fainahu yubcaثu yowma اlqiyaamati mulabiyan maalinta qiyaamaha waxaa lasoo bixinayaa isaga oo labayk allaahuma labayk dhahayo inta kale laakiin wejiga in laga daboolo madaxa laga daboolo waa leeyahay haddii marka qofka la karfaninayana karfantiisa in la hagaajiyo karfan aan quruxsanayn ama aan yacnii deeqaynin iyadoo la helayo karfan deeqi karta maaha in la isticmaalxadiidka marka tarjamadu meeshaasu ka waafaqsan yahay marka waxaa laysku qabta yani masale culummada isku khilaafeen baa jirto waxay tahay addafnu bileyl qofka in xilli habeena la duugo ma bannaan tahay mase ma bannaana alimaamu nawowi wuxuu leeyahay xadiidkani wuxuu tilmaamayaa qofka in habeen la duugi karo ayb hadday daruuro tahay ayuu sheegayaa culummada marka waxay isku khilaafeen habeen duugga xasanulbasri ilaa daruuro mooyaane si kale waa nacay oo wuu karaahaystay waxau yidhi haddaanay daruuro keenaynin maya in la yeelo sidaa ma aha qofka habeen la duugo ayb xadiidkanna isagaa deliil oo u yahay jamaahiiru ulculamaai min asalafi waalkhalafna waxay ku tageen karaaha inaysan ahayn waxayna deliishadeen abubakar habeen baa la duugay iyo jamaaco salafka ka mida min hayri inkaarin inkirid iyadoo aynan jirin abubakar habeen baa la duugay saxaabadiina ma aynan inkirin iyo naagtii madoobayd ee masaajidka xaaqi jirtay oo xilli habeena la duugay iyadana ayb habeen bay duugeen nebiga waa su'aalay marka markaasay yidhaahdeen habeenay dhimatay waana duugnay markaasuu yidhi maxaa aniga ii soo ogeysii weyseen maxaad habeen u duugteen ma dhihine maxaad ii soo ogeysii weyseen buu yidhi mugdi bay ahayd bay dhaheen nebigu waa iska dhaafay marka kuma inkirin xadiidkanna marka waxay ugaga jawaabeen kan hadda ninkii waxaa weeyaan inaan lagu tukanin ayb oo xadiidkaa waxaa ku jirta marka fasajara الnabiyu salى اllahu عalيyه alي wasalam an yuqbara الrajulu biاlleyli xataa yusallaa calayhi intii loogaga tukado xukunka qaayadiisa waxaa laga dhiga salaadii marka haddaan habeen waxaa laga cabsanayaa inaan lagu tukanin qofka yaa dhici karta ama dad ku tukada inaan la helin saa aan loo helin marka inaanan habeen la duugin saasaa marka yani salaada salaadda xaggeeda umbaa lagu xambaarayaa baa la yidhi saasay dhahayaan ayb ama dadka ku tukanaya yaraantooda ama karfantioo laga xumeeyey iyo macaanidaas waa waxa hadda kan loo diiday ma ahan iyadu habeen inaysan bannaanayn in laysduugo calaa kullin waa laga fiican yahay habeen in qofka la duugo si dadku ugu bataan ummadda yacni janaasadiisa uga qayb gasho waxaa wanaagsan in maalin la duugo qala xadaثna axmed bnu xambal qala xadaثna اlwaliid bnu muslim qala xadaثna اlawsaaciyu qala xadaثna الzuhriyu can اlqasim bni muxamed can caaئiشhaةa qaalat udrija rasuulu اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalam nebiga waxaa la dhexgeliyey oo lagu duuduubay fii hawbi xibaratin maro oo xibara ah ayb fii hawbi xibaratin ayaa nebiga lagu duuduubay oo la dhexgeliyey uma markaa dabadeed markii karfantiisii loo dhammaystiray ukhira canhu waa laga soo siibay oo taasi markaa waa laga soo bedelay oo waa laga soo siibay fii hawbi xibaratin alxibara waxaa weeyaan dharka maryo un ka mida nooc maryaha go-yaalka yacni shalleyda oo kale ah taasaa markii hore lagu duuduubay marka markii la dhaqay la kafaniyeyna waa laga soo siibay uma ukhira canhu nuzica minhu waa laga siibay ayb qال xdثna الxسن بن صباح البزاز qال xadثna إسmاعيiل yعن بن cabdالكريم qال xadثnii إبراهيم بن cقيل بن mcقل عن أbيه عن وهب عن jاaبر qاaل samctu النبي slى الlه عليه لي وsلم yquل nebigaan maqlay oo dhahayo إida تwuفiya أxadكم midkiin haddii la oofsado fawajada شhayئa wax ou helo yani ou haysto falyukafan ha lagu kafaniyo fii ثawbi xibaratin mara marka yacni meeshaas loo nisbeeyey xadiidkan marka isnaadkiisu waa saxaax waana isna cabdulxaq alishbiili wuxuu ku soo saaray fi laxkaam alwustaa waxa uuna yidhi wa isnaadu muslimin asax min haada isnaadka muslimna waxaa ku jirtay falyuxsin kafanahu karfantiisa ha hagaajiyo qال xadثna أحمد بن حنبل qال xadثna يحيى بن سعيid عن هiشhاaم qال أخبرnيi أbي qاaل أخhbaرتنii cاaئشhaةu qاaلت kufina رasuul الlahi صلى اه عل sسلم nebiga waxaa lagu kafaniyey fii ثaلaaثaةi أثwاaبin saddex maro yamaaniyatin loo nisbeeyey yamaani biidin cadcad laysa fiiha qamiisun uusan ku jirin walaa cimaamatuna aynan ku jirin aln marka wuu leeyahay nbiga caaisha waxay leedahay rasuulka waxaa lagu kafaniyey saddex maro marka sunnada imaamu shaaficina uu qaatay afdalka sidaa sidaas maryaha lagu kafanina inay saddex gaaraan saddex inaan laga badinin maxaa yeelay ilaahay nebigiisa waxaan fiicnayn uma doorayo tii marka nebiga loo dooraybaa ugu fiican kafan saddex in laga dhiga biidin inay cadcadaatana waa sunno in la caddeeyo dharka dhar cad u yahay laysa fiiha qamiisun walaa cimaamatun laba tafsiir baa ku jirto imaamu shaafici isaga wuxuu yidhi laysa fiiha qamiisun walaa cimaamatun macnaheedu waxay tahay qamiis iyo cimaamo maba ku jirin saddex maro keliya baa nebiga lagu karfanay oo aan qamiis iyo cimaamad ahayn oo uunan ku jirin marka cadad اlakfaan waxay noqonayaan saddex maro cinda shaafici ayb imaam maalik isaga waxaa laga wariyey inuu yidhi ixtimaal wuxuu keenay laysa fiiha qamiisun walaa cimaama qamiis iyo cimaamad nebiga waa lagu karfanay laakiin saddexda mare hadda la sheegay baan qamiiska iyo cimaamadda ku jirin waa ka baxsanaayeen wacalaa daalika marka meeqa maraa lagu kafanay shan bay noqonayaan laysa fiiha qamiisun walaa cimaamatun ba isagu wuxuu leeyahay imaam maalik saddex mare ayaa nebiga lagu duuduubay oo lagu karfaneeyey oo aan oo aysan ku jirin qamiis iyo cimaamadda bannaanka ay ka yihiin qamiiska cimaamada bannaankay ka yihiin maxaa laga wadaa iyagana waa ku jireen w laakiin saddexdan laguu sheegay ka mid maahayn qamiis iyo cimaamada sidaas isagu aa leeyahay marka calaa daalika shan maro yay noqonay qamiis iyo cimaamad iyo saddex maro laakiin qowlka hore imaamu shaafici baa yani badan ixtimaalkuna kaasaa daahir qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid marka karfanta inaan qamiis iyo cimaamad iyo lagu darin qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid wahuwa abu rajaa albaqlaaniyu yb qaala xadaثna xafs can hishaam bn curwa can abiihi can caaئiشhaةa milahu zaada min kursufin yani dakarat milahu zaada wuxuu ku daray min kursufin suuf ka samaysan qaala fadukira lcaaئiشhaةa caaئiشha loo sheegay qowluhum fii hawbayni laba maro waa burdi xibaratin iyo maro xibarada marada la yidhaahdo go-eyda faqaalat waxay tihi qad utiya bilburdi go'i waa la keenay go'a xibarada waa la keenay walaakinahum raduuhu way celiyeen laakiin walam yukafinuuhu fiihi kuma aynan kafaninin taa iyada waa la celiyo laguma karfaninin bay tiri caaisha radi allahu canha ayb marka waa saddex maroo saxuuliyatin biidin yamaaniyatin durdo oo xibaraa markaa iyadu ma ku jirta waa la keena waa la iska celiyi kara qaala xadaana axmed bnu xambal وcثmaan بن أbي شhayبة qaaل xadaثna بن إdriis ayb can يزيida yعni بn أbi زiyaad can mqsm can iبn cabaasi qaal kufina rasuul الlahi slى الlaه عalيه aلي وsلم nebiga waxaa lagu karfanayay fي ثaلaaثaةi أثwaabin saddex maro najraaniyaة najraan meesha la yidhaha loo nisbeeyey dhulkan sacuudiga hadda ku taalla alxullaةu labada maro isku jooga ah go-a iyo garbasaartiisa alxullatu xulladu hawbaani laba maro waay wa qamiisuhu iyo qamiiskiisa alladii maata fiihi uu ku dhintay maradii uu ku dhintay iyo labadaas baa laysugu daray xulloah xadiidkan marka yaziid bn abi ziyaad ayaa ku jira alqurashi wahuwa daciifun waana xadiis daciifa qaala abu daawuud qaala cusmaanu fii alaaثati aswaabin xullatin xamraa'a wa qamiisihi alladii maata fiihi ayb waa daciif marka xadiika sanadkiisa dacfigaa baa ku jira baabu karaahiyati اlmuwaalaati fi اlkafan baabu bayaani karaahiyati اlmuqaalaati ku xadgudubka aad loogu xadgudba nicitaanka la nacay caddayntiisiibuu u baab yahay filkafani karfanta yani karfan xunna lama rabo mid aad u qaali ana lama rabo oo marka ay ku sugan tahay muqaalaat qaala xadaثana moxamed bnu cubaydin اlmuxaaribiyu qaala xadaثana camru bnu haashim abu malik aljanbiy can ismaaciila bni abi khaalidin can caamirin can cali bni abi aalibin qaal laa tuqaali lii hayigugu xadgudbin aniga fii kafanin karfan fa innii samictu rasuula اllahi sal slam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay laa tuqaaluu fi lkafan karfanta haiskugu ku xadgudbinnina oo wax aad yani aad qaaliga uga badisaan haka dhiginnina fa innahu isagu maxaa idiin dhigan markaa yuslabuhu fainahu isaga yuslabuhu waa la siibayaa salban sariican siibid deg deg ah yani haddaad saa yeeshaan ood maryo xariira ama maryo qaaliga ku kafanisaan deg deg baa lagu siibayaa si deg deg abaa lagu siibayaayo ciiddu ku cunaysaa ama baalladu ay ku cunayaan marka saa ha yeelinina sidan marka riwaayadan iyado sidaanay leedahay riwaayaة الشhacbi can cali bn abi aalib ayb iyadu waxay tilmaamaysaa macno kale ayb oo waxay sheegaysaa xadiidkan isagoo duruq kale iyo ku yimid baa jira marka uu ku tilmaamay macnahan macno ka agdhow yuu sheegay xadiidkanna min riwaayaةi camr bni haashim weeyaan oo sheekhu abi daawuud moxamed bn cubayd almuxaaribiyu camr bnu haashim ayuu ka warinaa abu maalik ayb la leeyahay xadiidkiisu marka shawaahid iyo mutaabacaad iyu galaa ou yani ku noqonayaa yani xasan ayb xadiidkan ibn اlqaطaan ilfasi bayaanu lahm wliham waa ku xasaniyey mundiri iyo alimaamu nawowina sidoo kale ibn اlmulaqinna badrulmuniirka cabdulxaq ilishbiilina axkaam ulwusqa waa uga aamusay isagoo taصxiix u jeeda marka taa fainahu yuslabuhu salban sariican waa siibmayaa oo yani waa la siibayaa si deg degaa marka ayuu u siibayaa waxaan aad markaa qaaliyeynaysaann ood yacnii marada aad saa ka dhigaysaan si sariica oo deg deg ah iyoay u siibmaysaa oo loo siibaya marka waxba sidaa hayeelinina saasay ka dhigan tahay qaala xadaثana moxamed bnu kaثiir qaala akhbaranaa sufyaan huwa الthawriyu can اlacmash can abi waa'ilin can khabaabin qaala muscab bnu cumayr qutila yowma uxud maalintii uxud baa la dilay walam yakun lahu mawnan maynan u sugnaaninoo ma lahayn ilaa namiratun go' ma ahan kunnaa idaa qataynaa bihaa haddaan ku daboolna ra'sahu madaxiisa kharajat rijlaahu labadiisa lugood baa bannaanka soo baxaysa wa idaa qataynaa rijlayhi labadiisa lugood haddaan daboolnana kharaja ra'suhu madaxiisaa soo baxaayay faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxau yidhi qaطuu biha ra'sahu madaxiisa ku daboola wajcaluu calaa rijlayhi labadiisa lugoodna waxaad ka yeeshaan min alidkhiri geedka idkhirka caleemihiisa marka qofka haddaysan karfanta ku filnayn xagga kore ayaa laga daboolayaa inta hoose ayaa wax kale la saarsaaraya qaala xadaana axmed bnu saalix qaala xadaanii bnu wahbin qaala xadaanii hishaam bnu sacdin can xaatim bni abi nasr can cubaadata bni nusayin can abiihi can cubaadata bni saamit can rasuuli illahi sal slam qaal khayru اlkafani اlxullatu karfantan ugu khayr badan waa xullo isku joog wa khayru اludxiyati اlkabshu اlaqran udxiyakata ugu khayrka badanna waa wangeesa leh lagu udxiyaysto isnaadkiisu waa daciifoo nusay ayb ninkan cubaadatu bnu nusay aabihii waalidu cubaada jahaala ku sugan ayb xaatim ibnu abi nasr isagana waa majhuul sidoo kale hishaam ibnu sacadna waa dacfi baa galay isaga laftirkiisa ayb marka xadiidkan waa daciif baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii kafani اlmar'ati haweeneyda karfanteeda waxaa lagu karfaninaya haweentu qaala xadaanaa axmed bnu xambal qaala xadaanaa yacquub bnu ibraahiim qaala xadaanaa abi can yaxya bni isxaaq qaala xadaanii nuuxu bnu xakiimin الhaqafiy wa kaana qaari'an lilqur'aan buu ahaa nin qur-aanka akhriye ayuu ahaayo qaari can rajuli min bani curwata bni mascuud nin oo reer curwata bni mascuud ah buu ka warinaya yuqaalu lahu daawuud la yidhaha qad waladathu ummu xabiibata binti abi sufyaan ay dhashay ayb zawji الnabiy salى اllahu عalيyه ali wasalam can leyla binti qaanifin aلhaqafiya qaalat kuntu fii man hasla umma kulhuum waxaan ka mid aha dadkii umma kulhuum dhaqay binta rasuuli illahi sal l slam cinda wafaatiha geerideeda agteeda markay geeriyootay fakaana awala maa acdaanaa rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam wuxuu ugu horreeyo nebigu uu noo dhiibay waxay ahayd alxiqaa yanii jamcu waxaa weeyaan alxiqaa waa jamcu xiqwa ay xaqwahu hoosguntigiisii buu noo dhiibay ayb waa la jamciyey marka ayb alxiqaa jamcu xiqwa ama jamcu xaqwatin ayb wayaan markii la jamciyey ee asha la geliyeyna jinsiga in loo jeedo ayay tusaysaa markauma اdirca ayuu noo soo dhiibay saakadii uma alkhimaara khimaarkii buu noo soo dhiibay uma almilxafata uma markaa dabadeed almilxafata maradii laisku duuduubaysay oo jilbaabka ahayd milxafada waa malaa'ada ama cabaayadda waxaaba la yidhaahda ama yacnii baashan marka haweenku ay kor ka qaataan marka ay bannaanka u baxayaan ayb ee jilbaabka soomaalidu ay dhahaan uma udrijat bacdu waxaa la dhex geliyey markaa kadib fi hawbi alaakhar fi hawbi alaakhiri maradii ugu dembaysay intaa markii loo labisay ee tii ugu dembaysay la geliyey marka qaalat waxay tihi warasuululahi sal slam nebiguna jaalisun cinda albaab albaabka agtiisa ou fadhiya macahu kafanuhaa karfanteeda ou hayo yunaawilunaahu ou noo soo dhiibaayo awban awban maromaro xadiidka marka isnaadkiisu nuux bnu xakiim yaa ku jiro oo majhuul ah ayb daawuudkan marka tacyiinkiisana waa laysku khilaafay huwa min bani curwa yaa riwaayadan ay leedahay musnad axmedna ku sugan matnigiisana qaraabaa ku jirto fiihi dikru ummi kulhuum ummi kulhuum baa lagu sheegay saxiix waxaana ah qisada zaynab baa iska lahaydoo umu kulsuum ma ahayn ayb sida mundiri oo mukhtasarka ku caddaynayo ayb ayb marka xadiidku marka sidaas siyaabahaas oo dhanba wuxuu ku yahay marka matnigiisana qaraabaa ku jirto sanadkiisana ninkan nuux ibnu xakiim ayaa ku jiro oo jahaale ay ku sugan tahay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan almisku carfinta in la carfiyo miski ama barafuun lilmayiti meyidka loo mariyo ama u sugnaanayo qaala xadaanaa muslim bnu ibraahiim wahuwa alfaraahiidiyu qaala xadaanaa almustamiru bnu rayaan can abi nadrata can abi saciidin alkhudriyi qaala qaala rasuulu lahi sal slam ayabu iibikum lmisku atyabu iibikum udugiinna kan ugu udeyg badan almisku weeyaan waa miskiga abunadra marka almundir ibnu malik ibnu qica alcabdiy ayaa laydha xadiidka muslimna waa soo saaray ayb marka maadaama uu la iطlaaqay alxayu wاlmayitu waa soo wada gelayeen marka saasuu abu daawud u jeeda kan dhintayna marka in miskiga loo mariyo laa ba'sa baabu التacjiili bاljanaaزati baabu bayaani xukmi الtacjiili dadejintii xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay biاljanaaزati lala degdego qala xadaثna cabdالرaحيim بن muطrف الru'aasiي أbu سufyaan وأxmed بن janaab qaala xadaثna ciisa qaala abu daawuud wahuwa bnu yunus weeyaane ciisa bnu yunus can saciid bni cuثmaan albalawiy can cazrata waqaala cabdالرaحيim curwata bni saciidi اlanصaariي can abiihi can اlxusayn bni waxwax ana طalxaةa bna اlbarا أna طalxaةa bna اlbarا marida waa jiraday faataahu الnabiyu sal ly slm nebigaa u yimid yacuuduhu isagoo soo booqanayo faqaala waxa uu yidhi innii laa uraa aniga la imalo gelin maayo oo u malayn maayo ilaa qad xadaثa fiihi اlmowtu geeridii unbaa ku soo derisay inay ku timid mooyaane wax kale anigu malayn maayo faآadinuunii soo ogeysiya bihi isaga wacajiluu lana degdega oo dedejiya diyaargaree fainahu laa yenbaqii ma habboona lijiifati muslimin qof muslima meydkiisa an tuxbasa in la xabiso bayna dahraanay ahlihi dadkiisa dhexdooda in lagu dhex haayo ma habboona ayb sidaasuu marka tilmaamay xadiidka isnaadkiisu waxaa casrahaas ama curwaha casratu bnu saciid ama curwatu bnu saciid alansaari markaa yacnii laleeyahay ku jiro yaa xadiidka ku jiro isaga iyo aabbihiiba marka jahaalaha ku sugan nam isaga cidaan ahayn xadiidkan ma warinin camr bnu saciid bnu cuثmaan albalawi cidaan ahayn waana hariib mundiri saasuu yidhi ayb ayb ayb nuur اdiin اlhaytamina xadiidka isnaadkiisu waa xasaniye buu leeyahay xaafidkuna isaabada wuxuu ka muujiyey alxusayn ibnu waxwax idraagga uu soo gaari karo yani cidda uu xadiidka ka warinayo oo wuxuu yidhi waqaala alxaafidu fi اlisaaba fi tarjamati xusayn bni waxwax bacda an naqla can ibni kalbiy fi اljamharati ana xusayna hada اstushhida fi اlqaadisiya cala ma dakara ibnu اlkalbiy yakunu hada اlxadiiثu mursalan sida uu tilmaamay ninkaa haddii sidaa la yidhaha qaadisiye ayaa marka uu istushhida fi اlqaadisiyati siduu ninkaa yani uu tilmaamay jamharada ku tilmaamay xadiidkan mursal buu noqonayaa liأnna saciidan waalida curwa lam yudrik zaman اlqaadisiya curwaha aabbihiis saciid wakhtigii qaadisiyaba ma soo gaarin ninka uu ka warinayo xadiidkana qaadisiya u dhintay inqiaac baa marka meeshaa ku jira cillo kalu sheegay baabun fi lqusli baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lqusli qubays ou qubaysta man qof hasala almayita mayd dhaqay qof mayd dhaqay inuu qubaysto qofkii mayd dhaqaa marka qubayska uu qubaysanayo ayuu ka hadlaya qaala xadaثna cثmaan bnu abi shayba qaala xadaثna mxamed bnu bishrin qaala xadaثna zakariya qaala xadaثna muscab bnu shayba can طalq bni xabiibin اlcanasiy can cabdillaahi bni zubayr can caaishata annaha xadaathu ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalam nebiga kaana yaqtasilu min arbacin afar buu ka qubaysan jiray min aljanaabati wa yowmi اljumcati wa yowmi اljumcati kaana yaqtasilu nebiga wuu qubaysan jiray min arbacin afar dartood buu u qubaysan jiray min aljanaabati wa yowmi اljumcati wa min alxijaamati wa gasli اlmeyiti iyo meyd dhaqdiisa maxalushaahidka marka midaas weeyaan meydka dhaqidiisa muscab bnu shayba ayaa ku jira waana daciif qaala xadaana axmed bnu صaalix qaala xadaana bnu abi fudayk qaala xadaanii bnu abi di'bin can اlqaasim bni cabaas can camr bni cumayr can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alيyه ali waslama qaal man hasla اlmayita meyd qofkii dhaqo falyaqtasil ha qubaysto waman xamalahu qofkii xambaarana falyatawaضa ha weyse qaato isnaadka isaguna camr bnu cumayrkan ayaa ku jiro wujuuh kala duduwanna xadiidkan waa lagu wariyey abu hurayre waa loogaga wariyey laakiin waxaa laysu khilaafay marfuucnimadiisa iyo mowquufnimadiisa ayb mowquufnimada waxaa ku saxiix yeelay bukhaari abu xaatim raafici bayhaqi marfuucnimadiisana tirmidi ibnu xibbaan ibnu xasmi baqawi dahabi ibnulmulaqin ibnu daqiiq ilciid iyo ibnu xajar ayaa saxiix yeeleen xadiidka marfuuc ahaantiisa ayb ya adi maxaa kuu dhigan almawquuf ma kuu qora mase marfuuc mase waa saxiixun buu ku dhigay ayb a'immadaasna xadiidka marka waa saxiix yeeleen isagoo marfuuca axmed binu xambal iyo cali bnu lmadinina waxay dhaheen laa yasixu fii hada albaabi shay-un baabkan wax ku ansaxaya male yacni meyd in qofkii dhaqaa inuu qubaysto sidaas oo kaleana moxamed ibnu yaxya duhli ibnulmundir yidhaahdeen ibn اlqaطaan اlfaasi iyo alimaam الnawowina waa daciifiyeen xadiidkan cabdulxaq ilishbiilina isnaadkiisu in khilaaf ku jiro sheegay waqaala shaaficiyu in صaxa qultu bihi xadiidkan haddii ou ansaxo qultu bihi waan dhahayaa ayb duruqdiisana marka aad bay u fara badan tahay marka xadiidkan kaiir min alculamaa waa saxiix yeeleen marka amarkan see la yeela man hasla اlmayita falyaqtasil mayd qofkii dhaqa ha qubaysto amarkan muxuu noqonayaa amru nadbin amar sunnaa buu noqonayaa amar waajiba ma noqonayo waxaa ku tusaayo anas xadiis uu warinaya wuxuu leeyahay maydkan qaadayne ama waa dhaqayne fa minaa man yaqtasil wa minaa man yatawada waxaa naga mid ah mid weysaysto mid qubaysto ayaa naga mid ah taa marka waxay keenaysaa amarkan wujuubkiisa saarif inuu jiro wujuubka ka leexiyey oo qubaysku uu sunno yahay sunnanimada marka uu baaqi ku ahaanayo ayb qaala xadaanaa xaamid bnu yaxya can sufyaana can suhayl bn abi saalix can abihi can isxaaqa mowlaa zaa'ida can abi hurayrata can الnabiy salى اllahu alayh ali wasalam bimacnaahu ayb qaala abu daawuud abu daawuud waxa uu yidhi hada mansuuqun haadaa xukunkaani oo falyaqtasil mansuuqun weeyaan samictu axmed bni xambal baan maqlay su-ila iyadoo la weydiiyey can ilqusli min qasli اlmeyiti meydka dhaqiddiisa darteed qubayska loo qubaysanayo faqaala waxa uu yidhi yujziihu اlwuduuءu weysaa ku filan qaala abu daawuud adhala abu saalixin baynahu wa bayna abi hurayrata fii hada اlxadiidi isxaaq mowlaa zaa'ida ayuu soo dhexgeliyey khilaafku ishaarayaa marka laakiin khilaafkan waxba ma dhibaayo isxaaq haddii la geliyo xataa waa iqa isaga ayb markaas wujuudkiisu sax ha ahaado ama maqnaanshadiisu sax yacni sax ha noqoto kullu mara yacni xadiidku waa un markaa waxba u dhibi maayo isaga wa xadiidu muscabin daciifun waa xadiidkii hore waa muscabkiisa ayb muscab ibnu shayba xadiidkii hore kaana yaqtasilu min arbacin daciifu weeyaan fiihi khisaalun baa ku jirta laysa alcamalu calayhi khisaal ama qaybo camalku uunan ku soconin ama aanu kuyani camalu ahlilcilmi aan ku dureersanin hijaamadoo loo qubaysanayo iyo waxyaabahaas baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii taqbiili اlmeyiti meydka dhunkashadiisa qofka dhintee meydka in la dhunkado qال xdثna محمد بن kثير qال أخبرna سفyان عن cاaصم بن عubayd اللaahi عن الqاaسم عن cائiشhaةa qاaلت رأyت رasuuل الlaه صلى اه علي sم nbigaan arkay يuqabilu isagoo dhunkanaya cثmaaن بنa madcuunin wahuwa meyitu cثmaanoo meyd oo dhintay xatىa ra'aytu dumuuca intaan ka arkay iyadoo ilmadu tasiilu ay ka qubmaysa nebiga ilinta ay ka da'aysa marka in meydka la dhunkan karo nebigu marku dhintayna abubakara dhunkaday oo yidhi qibta xayan wa mayitan nolol iyo geeriba waad ku wanaagsanaatay ilaahayna kuu jamcin maayo kuu kulmin maayo laba dhimasho baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi dafni duugista bileyli habeen la duugo qofkiin habeen la duugi karo qaala xadaanaa moxamed bnu xaatim ibni basiic qaala xadaanaa abu nucaym can moxamed ibni muslim can camri bni diinaari qaala ahbaranii jaabir bnu cabdillaahi ow samictu jaabira bni cabdillaahi qaal ra'aa naasun dad baa waxay arkeen naaran dab fi lmaqbarati qubuuraha dhexdooda ayay dab iftiimayay arkeen faatowhaa way yimaadeen faidaa rasuulu lahi sal slam nebiga waaba isaga oo filqabri qabriga ku jiro waidaa huwa yaquulu waaba isagoo dhahayo naawiluunii saaxibakum isoo dhiiba meydka saaxibkiina faidaa huwa waaba isaga oo alrajulu اladii kaana yarfacu sawtahu bاdikri faidaa huwa waaba isaga alrajulu ninkii alladii kaana yarfacu sawtahu codkiisa korka ugu qaadayay bidikri dikriga marka in habeen wax la duugi karo ayuu xadiidkan u keenay xadiidka marka wuxuu leeyahay moxamed ibnu muslim moxamed ibnu muslim wax ku jiro zuhri ma aha moxamed ibnu muslim aطaa'ifiyu saduuqun xasanu اlxadiidi weeyaan ibnulmulaqin tuxfat اlmuxtaajka xadiidkan wuxuu yidhi isnaaduhu calaa shardi الصaxiixi laa jarama alimaamu nawowina khulaasat اlaxkaamka wuxuu ku yidhi isnaaduhu calaa shardi الshaykhayn laakiin bukhaari ninkan daa'ifiga tacliiq ahaan uga soo saaray laakiin dadkii uu xujaysanayey ma aha xaakim xadiidku waa saxiix eela dahabina waa ku waafaqay ayb ibnulmundirna awsadka wuxuu ku sheegay uu yidhi ikhtalafa ahlulcilmi fi اdafni billeyl ahlucilmiga waxay isku khilaafeen habeen in la aaso qof famiman dufina billeyli dadkii habeenka la duugay abubakrin wa faatimatu wa caa'ishatu baa ka mid ahaa waruwina ana cuثmaana bna cafaan dufina leylan wmiman rakhasa fi اdafni bاlleyli cuqbat bnu caamir wasaciid bnu اmusayab washurayx wacطaaء bn abi rabax wasufyaan الhawriy washaaficiy axmed bnu xambal waisxaaqu raggaasaa ka mid aha marka dadkii ogolaaday uma qaala wakaana alxasan اlbasriyu yakrahu اdafna bاlleyli waa soo sheegnay ibn اlmundir marka isaga wuxuu yidhi addafnu bاlleyli mubaaxun habeen in laysduugaa waa bannaan tahay lأna sakiinat lأna لأنa sukaynata twufiyat calى cahdi النabiy sal اه slm fadufinat bاlleyl naagtaas baa waqhtigii nebiga dhimatay habeen baa la aasay walam yunkir dalika calayhim nebiga kuma inkirin lamaa calima bihi markuu ogaaday liأnnahum aclamuuhu bidalika way ogeysiiyeen qabrigeedu yimid fasallaa calayha waa ku tukaday unbis saxaabadii lasoo sheegayna habeen baa la duugay walow kaana dalika makruuhan ma facaluuhu hadday arrintaasi karaaha tahay ma aynan yeeleen wاladiina tawallow dalika asxaabu rasuuli lah sal slam dadka dadkaa duugaayeyna asxaabta nebigay ahaayeen abubakar ciddii habeen duugtay caaisho habeen dadkii duugaayay saxaabada unbay ahaayeen maynan inkirin ma diidin ayb marka hadday karaaha tahay saxaabada ma aynan sameeyeen sidaa yani biduuni inkaar ma aynan sameeyeen ayb marka fiqiga saxaabada sidaas inuu ahaa buu sheegay inay bannaan tahay buuna ku tegay ibnulmundir raximah ullah ayb ayb baabun ay haada kani baabun baab weeyaan fi lmayiti meydka yuxmalu la qaadayo min ardin laga qaadayo ilaa ardin dhul loo qaadaayo ayb wa karaahati dalika yani oo bayaani karaahati dalika arrintaa karaahadeeda caddaynteediiba u baabiya yacnii meydka ma la naqlin karaa meesha uu ku dhintay inta laga qaado meel kale ma la geyn karaa qaala xaddaثanaa moxamed bnu kahiir qaala akhbaranaa sufyaan can ilaswad bni qays can nubayxin can jaabir bni cabdillaahi qaal kunaa xamalna alqatlaa dadkii la dilay baan xambaa qaadnay yowma uxud maalintii uxud linadfinahum saan ugu aasno saan u aasno fajaءa munaadi الnabiyi salى اllahu عalيyه ali waslama nebiga kii u dhawaaqayey ayaa yimid midn kii nebigu uu soo diray inuu yani u soo dirsaday inuu dadka xu sheego ayaa yimid faqaala wuxuu yidhi ina rasuul اllahi salى اllahu عalيyه ali waslama nebiga ya'murukum wuxuu idin farayaa an tadfinuu اlqatlaa dadkii la dilay inaad aastaan oo duugtaan fii madaajicihim meelihii markaa ay ku dhaceen oo lagu dilay faradadnaahum waa soo celinay xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa in qofka meeshuu ku dhintay inaan laga naqlinin inay tahay saas u keensaday hadda abu daawuud dadkan laakiin waa dad ku dhintay macraka dagaal ibnulmundir awsadka wuxuu ku yidhi waاkhtalafuu fii naqli اlmayiti min baladin ilaa beled ahlucilmigu waa isku khilaafeen meydka in la naqliyo beled laga qaado beled kale la geeyo meeshuu ku dhinta laga naqliyo famiman kariha dalika caaishatu um اlmu'miniin dadkii nacay waxaa ka mida arrintaa karaahista caaisha wa kariha dalika alawsaaciyu a'immadana awsaaci baa kahday wasu'ila الzuhriyu can hadihi اlmas'ala zuhri baa mas'aladan la weydiiyey faqaala waxa uu yidhi qad xumila sacdu bnu abi waqaas وسcيid بن المصyب min الcaqiiq ilى الmadينة fadafannaahumaa biha wuxuu yidhi sacd bnu abi waqaas iyo saciid bnu اlmusayab caqiiq ayay ku dhinteen waa ka qaadnay markaasaan aasnay buu yidhi ayb madiinan ku aasnay ibnu cuyayna marka kaanahu inuu u yeelanayo inay bannaan tahay dhib aysan ahayn ibnu cuyayna wuxuu yidhi maata ibnu cumar haahunaa ibnu cumar makow ku dhintay meeshaan yacni bimaka fawsaa an laa yudfana biha wuxuu ka dardaarmay marka inaan lagu aasin wa an yudfana bisarif sarif in lagu duugo fahalabahum اlxaru kulaylkii ayaa ka qaalib noqday wa kaana rajulan baadiyan marka yani iyadana wuxuu ka wataa ibnu cumar marka meydka naqlintiisa in meel laga naqliyo meel kale loo naqliy dhib uma arkaynin markaa kadib ibnulmundir waxa uu yidhi yustaxabu an yudfana almeyitu fi اlbaladi اladii twufiya fiihi waxaa sunno ah meydka in lagu duugo meeshuu ku dhintay calaa hada kana alamru calaa cahdi rasuuli اllahi sal l slam wakhtigii nebiga arrinku sidaanuu ahaa wa calayhi cawaamu ahli اlcilmi culammada badankoodna kaasay u badan yihiin wakadalika tafcalu alcaammatu fii caamati اlbuldaan culummaduna qowlkoodu saasuu u badan yahay caamaduna saasay yeeshaan fii caamati اlbuldaan wyukrahu xamlu اlmayiti min baladi ilaa baladin yukhaafu calayhi اtaqayur fiima baynahuma waana la kahdaa haddii meydka meel inta laga qaada meel kale loo sii wado ama u isbedelaa laysu leeyahay wakhtiyadan waxaa dhici karta in lacag badanba lagu bixiyo diyaaradda lasoo saaraya keliya inay intaasoo kun soddon kun afartan kun konton kun oo dollar lagu soo qaadaa laga yaaba marka qofku hadduu meel muslim joogo ku dhintoo lagu aaso oo lagu tukado khalaas inuu soo qaadqaado iyo waa laga fiican yahay wabilahi towfiiq sal alla slam ala